bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warkacowa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya mudane maxamed cabdullah farmaajo oo duubabka dhaqanka ugu baaqay inay hogaamiyaan xalinta ismarawaaga musharax madaxweynihii koonfur galbeed soomaaliya sheekh aadan maxamed nur madoobe oo gordhow gaaray magaalada baydhabo dowladda soomaaliya oo xirtay maamulaha shirkadda voivory ciidamada badbaadada koonfur galbeed oo laga saaray baydhabo diga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo deegaanka budbud ee bariga gobolka mudug ka bilaabay diiwaangelinta dadweynaha ka qaybgalaya doorashada qof iyo codka ah caalamkana waxaad ku dheegaysi doontaan wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo ka hadlaya arrinta hormuus ee cakiran
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo si buuxda u taageeray baaqii ay hore u jeediyeen shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud farmaajo ayaa sidoo kale tilmaamay in madasha caleemasaarka ugaas cabdirasaaq oo ugaas cabdilaahi ugaas xaanshe ay eed mid si cad u muujisay baahida ay soomaalida u qabto midnimo wadahadal iyo xal nabadeed oo laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed ee soo noqnoqday sidoo kale farmaajo wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leeyihiin duubabka dhaqanka soomaaliyeed isagoo sheegay in ay door lamuuraan ah ka qaadan karaan xal u helidda ismariwaaga siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xilligan xasaasiga ah sidoo kale farmaajo ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka inay u istaagaan gudashada waajibaadkooda taariikhiga ah islamarkaana ay hormuud u noqdaan dadaalada lagu badbaadinayo dalka si loogu fogaado dib u laabasho siyaasadeed iyo khataro keeni kara in uu yimaado dagaal sokeeye wuxuu ugu baaqay madaxda siyaasadda dalka muxaafid iyo mucaarud kuba inay siiyaan duubabka dhaqanka kaalinta ay mudan yihiin ee gedi socodka dowladda dhiska maadaama ay lafdhabar u ahaayeen aas-aaska nidaamka dowladeed ee soomaaliya musharax madaxweyne koonfur galbeed soomaaliya sheekh aadan maxamed nur madoobe ayaa gaaray magaalada baydhabo aadan socdaal ayaa baydhabo warkan ka soo diray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ahna musharaxa xisbiga j s b ee madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey halkan oo ah garoonka shaati gaduud magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay maanta waxaa si weyn looga dareemayaa soo dhoweynta gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe waxaana siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidanku ay halkan ku soo dhoweeyeen gudoomiyaaaad aad yasay faraxsan geedsadiisan aragdehaniya dhawaysen waana siin ku falaay sadiisan ogdiin maalmo inka damboy dalka maaragtay dawladdii koonfur galbeed hoogayad isbeddel ebadhi isbeddelka dadka bershayku weelahaayen ilaahay idin shay managadaas ta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed ee dhibaato aan horseedaas managadaas weliba rajeeyane ilaahay ku rajeeyane ini dawlad goboleed koonfur galbeed mas-uuliintii hor ha dadaalin meelfaydasheenan meelaha daroogiya hor unku socod oo maaragtay ilaahay haddii arrimahuuna socon haddii ilaahay inii guuloy weliba siinku ballan qaadane ee soomaali ee koonfur galbeed oo madaysan dib heshiisidii la dhammaystiri oo lagu kaleadiye waliba nagada doonte tale shacab weynaha koonfur galbeed ka ganacsanyi wali rajay statekan state ilaahay barwaaqi in nicmo siiyey deegaan ahaan soomaaliya meelo on khayrid badan anka shacab badan anka barwaaqa badanu ee waliba ilaahay ku rajeeyane ku talgalkan haddii ilaahay nii guuloy waliba waah ani oo koonfur galbeed oo barwaaqo eh oo soomaali annagata meerlikadaydaw sida koonfur galbeed nagada loohaw laniiskacadaadii doogna samadaysan oo dimuquraadiyad ah oo dadkuwada leytaleeda taasaa nagada doogna ilaahay idin sheeg walaalayaal runtii eeda aan kama xasanyin mas-uuliintii abaabuli ini oo aragtay eerboorka naftiisbaneenka diyaare intii laka hadala waayo dhammaantiin intii isla hadalna fadaay sida laka heloona adkaada lahayti eed iyada aragtay sayhaya madaxweynaha iyo maamulada inti roogi mas-uuliinta inti roogdeen nooc kasta iyo ii si on diyaariyeen eed iyada aan kakama hadnage waliba inin balling ahaa koonfur galbeed oo hormarsan koonfur galbeed oo madaysan koonfur galbeed oo xure koonfur galbeed oo qofliin riyaan koonfur galbeed oo hibalow siga meeli galowkiliin diidi lingaraan ilaahay idin sheeg kaasan iyo ballanga eedayeeda uma hasantiin dowladda soomaaliya ayaa xirtay maamulaha shirkadda vovri cabdicasiis saciid ayaana faahfaahinayaa dowladda soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay maamulihii shirkadda fafori iyo sidoo kale haweenay la sheegay inay kaaliyo u ahayd ninkan oo ah nin turki ah ayaa lagu eedeeyey ku tagrifal awoodeed ku tumashada xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda fafori iyo arrimo la xidhiira musuq maasuq ninkan iyo kaaliyihiisa oo labaduba ah turki ayaa xabsiga la dhigay iyadoo laga warsugayo dowladda soomaaliya tallaabooyinka xiga ay ka qaadayso ninkan oo lagu eedeeyey inuu ku lug leeyahay fara la xidhiira ku tagrifal awoodeed musuq maasuq iyo lunsashada xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha gaar ahaan shirkadda fafori dhowr jeero hore shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha gaar ahaan shirkadda fafori ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dhibaatooyinka kaga imaanaya maamulaha shirkadda fafori ee iyadu maamusha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyadoo shaqaalaha fafori ay dhowr jeer sheegeen inay la kulmayaan tacadiye isugu jira in shaqada looga eriyo sifo aan sharci ahayn in laga jarto xuquuqaadkii ay lahaayeen iyo in lagu dhibaateeyo shaqada dhowr jeer ayna cabasho u gudbiyeen dowladda soomaaliya iyadoo ugu dambayntiina dowladdu ay markan u muuqato inay tallaabo ka qaaday maamulihii shirkadda fafori iyo haweenay kaaliyo u ahayd shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee fafori ee laga leeyahay dalka turkiga ayaa dhowr jeer hore waxaa cabasho ka muujiyey habmaamulkooda iyo habshaqadoodaba shaqaalaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya shirkadda fafori iyo garoonka kuwaasi oo tilmaamay in shirkadda ay kala kulmayaan tacadiye isugu jira in shaqada looga eriyo hannaan aan sharci ahayn iyo sidoo kale in laga joojiyo xuquuqdii ay lahaayeen ama mararka qaar aan la siin mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeenba ciidamada badbaadada koonfur galbeedka ayaa laga saaray baydhabo cabdirashiid ibraahin ayaa inoo eegayaa magaalada baydhaba waxaa maanta laga saaray ciidamo ka tirsan badbaadada koonfur galbeed soomaaliya oo qayb ka ah howlgalkii madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo magaaladaasi laga saaray soddonkii maarso labaatan lix labaatan ciidankan ayaa dib lagu celiyey degmada buurakaba oo ay markii hore ka raaceen ciidanka federaalka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta la socotay warar ayaa sheegaya in ay gadood yihiin ciidamadaasi islamarkaasina waxyaabaha ay ka sugayeen dowladdana ay ka waayeen inkastoo aysan hadlin ma jiro war ka soo baxay hogaanka kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale laamaha ammaanka maamulkaas kuwaas oo lagu hadlay falkan oo ay ku baxeen ciidamada badbaadada koonfur galbeed soomaaliya geesta kale wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen xasan john ayaa sheegay in dhowaan ay hubka ka celin doonaan ciidamada taabacsanaa lafta gareen ee gaaray magaalada doolow mar uu maanta ka hadlayay magaalada baydhabo ayuu ku sheegay arrintan wasiir john geeda soomaaliya ka mid tahay maadna soomaali waay wuu tegi karaa ciidanka baydhabo ka baxay oo meesha aadeen ciidan soomaaliyeed waay wayna tegi karaan laakiin annaga amniga koonfur galbeed baa naloo xil saaray amnigaana saana ka shaqayn way jirtay mar aan hadalkaa dhahay anoo waddan ku soo jiro buur soomaal ay ahayd dee qof walba oo hanti dawladeed qaatana sida sharciga iyo la dagaalanka la dagaalanka musbaas uu qabo waa laga waa laga magacayaa waqtigeeda ay leedahay insha ciidamada hubka kala goostay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa iminkan waxay ku sug yihiin magaalada doolow kuwaasi oo ka biyo diidan wareejinta hubkaasi goor hore ayay sheegeen in ciidamadan ay diidan yihiin doorasho ka dhacda magaalada baydhaba ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa deegaanka budbud ee bariga gobolka mudug ka bilaabay diiwaangelinta dadweynaha ka qaybgalaya doorashada qof iyo codka ah cabdixakiin cabdi ayaa mudug ka soo diray halkan oo ah magaalada budbud ee bariga gobolka mudug ayaa maanta guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka waxa ay ka daafureen ololaha diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka kof iyo codka ee rajaynayo in dalkani dowladda federaalka soomaaliya ka hirgeliso deegaanka budbud oo ka mid ah deegaanada ugu ballaaran ee bariga gobolka mudug islamarkaasina muddo dheer sugayey inay qaataan kaarka diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka kof iyo codka islamarkaasina la rajaynayo in dalka ay ka dhacdo ayaa guddiga doorashooyinku soo gaarsiiyeen halkan waxaana daafuray ololaha diiwaangelinta dadweynaha maamulka deegaanka budbud ugu horreeyo xogayaha deegaanka budbud bashiir xeeb iyo sidoo kale maamulka deegaanka qaar ka mid a dhallinyaradii iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwanaa iska diiwaan geliyey halkan ayaana u mahad celiyey dowladda federaalka soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari oo qorqoorkaasi ay uga mahad celiyeen soo gaarista ay soo gaarsiiyeen kaarka diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka kof iyo codka budbud waxay ka mid tahay deegaanada ugu bareeya bariga gobolka mudug islamarkaasina muddo dheer sugayey in ay qaataan kaarka diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka kof iyo codka waan soo dhoweynaynaa mudane xasan sheekh maxamuud oo na soo gaarsiiyey deegaan meeshii ugu dambeysay baan taagannahay budbud iyo afar waaqo iyo waxa weye oo hobyo hoos tagta wey maanta waxa weye waxaanu taagannahay si xorriyada codkayaga inaanu u bixinayno kaararkii qaadanayno aanu diyaar u nahay inaanu doorashada halka qof iyo codkaa isku dooranno kabacdina waxaanu u hambaliyaynaynaa xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo shaqadaadi waa ka soo baxday annagana waana soo gaadhay deegaankan haddaanu kaala soo hadlayna waa budbud waa deegaankii ugu dambeeyey oo xeebta saarnaa hobyuuna hoos tagaan deegaankan waxaas arkaysaan reer bubuha waxay diyaar u yeeyey maanta codkooda qaataan waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha galmudug qorqoor iyo dhammaan ka shaqaysay maanta waxaa laga baxay qabiil waxaa laga baxay nin jeclaysi waxaa laga baxay in qofka lacag lagu doorto maanta qof walba oo muwaadin soomaalida wuxuu leeyahay kaar buu istaxaaq buu leeyahay qofkii berri qofkii hore wax qobtay qofkii berri wax qaba doono buu dooran doonaa qof walba xiis buu leeyahay marka weli maarag aniga intaas waxaan jiraa afartan sanaa sii gelayaa weligii qof cod maarag waxaan ku faraxsanaa maanta bud bud annagoo maamulkii aan u afhayeenkii inaan buud keennay ayadoo nabada boolisna waardiyenayn wax dhibaato ka jirin reer buu diyaar u yihiin odayaasha hoyooyinka culummada waxgaradka waxay diyaar u yihiin inay kaarka codka qaataan xildhibaanka galmudug xildhibaan goladda qofka arka odayaan sidaas la mid deegaan la midka waxaan leeyahay maanta laga faa'iisto qof cod baa haysanaa mucaaradka ku haya ii sheeg in doorasho ma dhacayso soomaaliya baabaa baa ka taaganna warkaas kale aamiin maanta kaar xor baa haysanaa xasan dal xorey wuxuu naga dhigay dad xoraysan oo cadaynayo odayaashii inta la dib noo celshay oo xildhibaanka inta la doortay shan sana iska maqnaa oo wax noo qabi waayey ha laga tanaasulo ku faraxsana maadaama maanta qaadanayno kaarka codeynta ka qaadanayno deegaanka budbud anagoo ah dhalinyarada budbud waa ku aada u faraxsannahay waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha koonfurka madaxweynaha maamulgoboleedka galmudug sidoo kale madaxweynaha waxaan u mahadcelinaynaa dowladda soomaaliya waxaan leenahay aada u mahadsantihiin waan ku faraxsannahay qof iyo codka waan soo dhaweynaya diiwaangelinta doorashada isteedka galmudug iyo federaalka intaba aad iyo aad iyo shaqaalaha ka shaqaynahaya iyo dadweynaha soo diyaar garoobay aad bay u mahadsan yihiin iyo warbaahinta waa mahadsantihiin baan leenahay waa daah furan tahay ha la isdiiwaangeliyo dadka ha isdiiwaangeliyo diiwaangelintu waa muhiim deegaankay u tahay dalkay u tahay dadkay u tahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha isteedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo macnaha waxa weeye dowladda dhammaanteedba waa mahadsantihiin baan leenahay oo soo gaarsiiya halkan inay mataqaanaa la yimaado oo dadka laga diiwaan geliyo oo doorashada laga daahfuro halka aad naga dhegaysanaysaana waa reedu jar markana warka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabbaas arakji ayaa maanta oo axad ah wadahadal ku yeeshay muscad muscad halkaasi oo kaga hadlay arrimaha amniga ee maranka isred furmus iyo biyaha gacanka iyo sidoo kale daraadada diblomaasiyadeed ee lagu dooniyey in lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeyay iiraan iyo maraykanka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan intii uu wadaxaajood kala lahaa suldaanka cumaan haytham bin taarikh arakji wuxuu sheegay in joogitaanka militari ee maraykanka ee bariga dhexe uu sii huranayo xasilino daro iyo kala qaybsanaan baahda isagoo ku baaqay in la dhiso hanaan amni oo gobolka ah oo ka madax bannaan faragelin shisheeye dhegeystayaal warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warka waxaa idin socodsiinaya anigu cabdiqaadir ah cidduu warkaysa eeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu ku leenahay facebooka radio jer waxaa soo saaray xaliika farsamada whatsappka sidaas iyo nabadgeliyo